waxaan doonayaa insha allahu tacaala inaan ka hadla mowduuc gaaban mowduucaas oo ah mid ku saabsan xilliga aan joogno abaaraha deegaanada aan joogno oo hadda gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere inaan ka hadalno sababtan u kaleftayna waxaa weeye waxyaabaha aan ku aragnay deegaanka ka jiro dhibaatada ka jirto ee baahsan ee shacabkii soomaaliyeed iyo xoolahoodiiba ay maanta ay u mariyaan meel halisa waxaan jeclahay deegaankan baardheere waa deegaan aad u baaxad weyn saddex boqol iyo samti oo tuulo ayaa hoos tagto deegaankan degmada baardheere tuulooyinkaas markii loo fiiriyo degmooyinka kaleeto waxaan u malaynayaa inay saddex ka meel meelna aysan gaari karin baardheere waa magaalada baaxad weyn oo ugu xoolo badan xagga deegaanka magaalada xilliyada barwaaqada ay tahayna wax ugu soo saarka badan weeyaan baardheere oo qof kasta oo yaqaanay reer baardheere markii la yidhahdo baardheer laga sheekaynaya aan dareemaya inay jarraacyo ku dadayso xaaladda maanta ay ku sugan tahayna wax la qaasi kara ma ahan baardheere waxaad ogsoon tihiin laba deegaan weyaan webiga kala baro labada dhinac webiga bay iyo geda ahaan markii ay u kala baran tahay waxaa ka taagan umuuro aad u foolxun baa ka jiro umuurahaasoo ay keeneen abaaraha baahsan ee waddanka saameeyey qaybihiisa kala duwan waxaan hadda dareemaynaa oo wararka nagu soo gaarayaan sida deegaanada baareer hoos tago jungal tuulada jungal la yidhaahdo ama darjaani loo yaqaano oo degmada baareer hoos tago gobolka gedo waxaa hadda laga soo sheegayaa geeri dad ah inay ku dhinteen awal xoolaha laysku haystay dadkii bay maraysaa oon in loo baaba'ayo xoolihii dadka isu kol baaba'een gaajo ugu baaba'ayaan